الله الحمد لله الثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشركي لبعتناد كتابك المقدمة الحضرمية قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بفضل الحضرمي الحضرمي الشرط التاسع شرط السقالات شروط كمدة استقبال القبلة ويان قبلة قابل الدير استقبال القبلة قبلة قابل الدير ويان ayib kacbadii baa la qaabilayaa ilaa fii salaati shiddati اlkhowfi cabsida darnaanteeda salaadeeda maahay salaat اlkhowf cabsi daran baa jidha markaas mooyaane wailaa fii naflin sunno mooyaane wailaa fii nafli safari safarka sunnihiisa mooyaane safarkii almubaaxi bannaanaa qof baa musaafirah safar buu ku jiraa safarku waa safar bannaan oo aan xaaraam iyo macsiyo ahayn salaadda u tukanayana waa sunni isagoo aan qiblada qaabilin buu iska tukanaya xaggaa kale u socda buu iska tukanaya waan taagnayn qibladii u jeedine iska soconayo meesha uu dantiisu ahayd usii socda waaye labadaa mooyaane marka qiblada waa kacbadee waxaa la qaabilayaa caynta kacbada haddaa u dhowdahay oo kacbada agteeda joogtay kuu muuqan kadho caynteedaa qaabilasa haddaa fog tahayna oo aad ka dheer tahayna malahaada ijtihaadkaada meesha aada soo baxda inay halkaas ay tahay yaqiin ma gaari kadhida waa danni waa male baad qaabilaysaa kacbadu sidaad halkaasi jidha ayb qof baa ka caajizay inuu qaabilo qibladii waaba qof tiirsaa loogu xiray iyo wixii la mid a sidiisaasuu ku tukanaya salaadiisa ku wadanaya maxaa laga soo reebay labada jeer aan la qaabilaynin waa shiddat اlkhowf salaat اlkhowfka cabsi daran baa jidha salaaddii ilaahayna waat waa tukanaya qofku marna salaaddii ka tegi maayo jihaad buu ku jiraa xaq ah waa dagaalamayaa waa ordayaa waxa weeyaan qibladii inuu qaabilo ma sahlana kaas waa loo ogolaado iyo qof sunno tukanaya safarna ah safarkiisuna safar mubaaxoo bannaan uu yahay sunnaa lagu yidhi hadduu faral tukanayo qofkan safarka ah dee waa degayaa qofku waa istaagayaa waa inuu sugnaado qibladii qaabilo arkaantii taam yeelo daabad iska soconaysa calaa daabatin ow fii sayaaratin ya ama qadaarka bahalkan tareenka la yidhaahdo iyo gaari iyo daabad rati guradii iyo waxaas waxba ku tukan maya inta istaajiyo waxa weeye qiblada qaabilow tukanaya ilaa in waktigu ciriiriyama mooyaane inuu degana uma suuroobin gaarigii midka wataanba ogoleynba in la joojiyo waktigiina waa jooga hala tukado waa diidi waaye darawal ahaan ogoleyn buu noqdo maalan tareenku waa la mid in la joojiyo waa suuroobi weyd waktigiina waa taagan yahay qofkan keliga hadduu harana meeshaan kuma degi karo waa baqaya ama qoladii wada socdeena safarka wada ahaayeen bay kala go-ayaan kala tegayaan ama wuxuu yidhi licadami ridaa qaa'idi sayaarati gaariga midka hogaami wadaha darawalka baan raalli ka ahayn bilwuquufi in la istaajiyo ma ogola intaasuu masalo qofku waa iska tukanaya hadhow ha soo cesho doonta iyado iyo diyaaradahan iyo waxaan waxaa la leeyahay shuruuddii waa laga helayaado qofku isagoo waxa weeye hawadaasaa ugu jidho ama markabkaasaa u saaran yahay booqibladii caadi ay dhici kadhaa inuu qaabilo ama waxaa laga yaabaa qaabka iyo jihada iyo maamka ay ku socotay inayba qibladii ku aadantay iska tukan karo yaa diyaaradihii dhexdoodii baa xamaamkii laga gelayaa dadkii ku dhex soconayaan marmar cunadii ku cunayaan wax ku diyaarsanayaan diyaaradduna waa saaran yahay hawadaasoo maraya markabkuna isagoo kaba sii ballaaran haday suurtoobaysa marka waa kuwa qofka musaafirka ay safarkaa ka waras iyo kan kalaba marna salaadii mar kasta waa tukanaya qofku marka dadkan iyago xoolahooda la joogto geelooda iyo arigooda iyo dantooda safarkooda usii ordaya bay cibaadadiina la imaan karaan oo loo ogolaadaba safarka xataa sunnihii iyago xaggaa usii socdo inay xirtaan oo tukadaan iyagu waxaa laga yaaba waxaysan weligood araga maqalin ta ku dhib badan tahay laakiin cibaadadii waa wax sahlan loo ogolaaday ruqsi haysa waa kana fain kaana hadduu qofku yahay fii marqadin guro hadduu saaran guro markaanu seexad bay dha yidhaahdaana marqad meel guraabu qofkaani saaran yahay hawdaj meeshaan gurada geelaya marka la rara iyo bahal hawdajaho dhexdiisa la gala iyo buuba ku dhex jiraa qofkii aw safiinatin ama doon dhexdeed buu saaran yahay atama waa taam yeelaa rukuucahu iyo wa sujuudahu rukuucda iyo sujuuddaba toos buu ku taam yeelayaa waa sujuudi karaa wejiga u dhigi karaa waa rukuuci karaa doontaa weyn iyo markabkaanu saaran yahay ama meeshaan guradaababa dhex fadhiyaa waaye arkaantoo dhan buu taam yeelaya hadduu awoodo haddii kalena intuu awoodo waa qofkii sunnaha tukanayay laakiin waxaa leeyahay marqadka iyo safiinada waa kala duwan yihiin farqi baa u dhexeeya wastaqbala waana qaabilaya qiblada waay wain lam yakun hadduusan ahayn fii marqadin marqad guro iyo makaano jiif iyo kuma jiro walaa safiinatin doonna kuma dhex jiro waa la kala fiirinayaa iyadana isagana waa la fiirinaya maxay noqonaysaa fain kaana raakiban qofkaani hadduu gaadiid saaran yahay sida gaari iyo daabad iyo wuxuusan arkaanta taam yeeli karinoo dhex taagnaan karinoo rukuuci karinoo sujuudi karinoo waana soconaysaa hadduu gaarigu iska taagan yahay natirigaan ballaaran waaba qofku inta istaagoba iska tukan lahaye waxa weeye gaarigaa ordayuu saaran yahay hadduu gaadiid saaran yahay istaqbala wuxuu qaabilaa qiblada fii ixraamihi xarmashadiis qofkan muxuu samaynaya soo gaadiid ma saarna markaan hore u gelaya salaada keliya qiblada ha qaabilo allaahu akbar faqad bes in sahula calayhi taa lafteeda haddii u sahlanaato qiblo qaabilku horena ha u socdo meeshii gaarigu ula ordayey ama isagaaba gaariga watas sunnou rabaa inuu tukado markaan hore u qaabilayay qiblada allaahu akbar buu xirtay xaggaa kaloona usii socday gaariga usii kaxays gaarisa isagoo tuu tukan karaa wa dariiquhu dariiqa uu socdaana qiblatuhu waa qibladiisii fii baaqi salaatihi salaadiisa inta baaqigaayo hadhay salaadda inta hadhay dhanka u socday baa qiblo u ah halkaasu ka buskarinaya horey u soco we waaye wa yumiu waa ishaaraa birukuucihi iyo wa sujuudihiba rukuucdiisa iyo sujuuddiisaba waa ishaaraya ishaaro ilaa qofkaani gaadiidkaasuu saaran yahay weji dhul ma dhigi karo lowyaha ma qaban karo ma rukuuci karo ishaarow xoogaha madaxsaa usoo fooranaya waayo weliba wa yumiu birukuucihi wa sujuudihi wa yumiu bisujuudihi akhara sujuuddiisa wuxuu ishaarayaa in ka badan rukuucda ishaaradeedi rukuucda hadduu xoogaa yarsaan isku soo foorariyey rukuucda in ka badan buu hoos isku sii dhigaya waxaan leey sujuudda in ka badan buu hoos usii dhigayaa sujuudka agaro noqonaya mid sii badnaan badan wain kaana maashiin qofkaan sunnaha tukanaya hadduu lugeynayo istaqbala alqiblata qibladoo qaabilaya goorma fi lixraami xirashada salaada kow warukuucu markuu rukuucaya labo wasujuudi markuu sujuudaya saddex wa filjuluusi fadhiga dhexdiisa bayna asajdatayni labada sujuudood dhexdood fadhiga udhexeeya afarna qibladoo qaabila afarna waa socdaa maantoo dhan halkan salaadoo dhan ku dhammaysa la dhihi maayo waa galay allahu akbar horey buu soconay faatixadiisa iyo socduu baqaro akhrisanayo maantoo dhan ama suurad kale xaggii wuxuu u socdaa u socday salaad buu ku jiraa hadhow markii rukuucda la gaaro xagga usoo jeensanayaa allahu akbar qibladoo qaabilaya soo qibladii ma qaabilin oo ma rukuucin waa soconaya meesha u socday u aadaya samic allahu liman xamidahu rabbana walaka alxamdu axaqu maa qaala alcabdu wakulunaa laka cabdu ducooyinkaas soo marnay ya allahuma laa maanica limaa cadaytay bou sii akhrisanaya walaa mucdiya limaa manacta walaa yanfa walaa yanfacu da ljadi minka ljadu xagga u sii socdaa waaya sujuudi baa la gaar qiblada usoo jeensanaya waa sujuudaya fadhiga udhexeeya labada sujuudoodna waa caadayana qibladu qaabilaya sujuudda labaad waa sidoo kale afartaas saasuu qiblada u qaabilaya inta kalena waa soconaya rukuucda iyo sujuuddi waa taam yeelaya qofka waa qof lugeynaya isaga waa u saalantaha gaadiid ma saarne waman sallaa qofkii tukada filkacbati kacbada dhexdeeda baa ilaahay fursad iyo jaanis u siiyey gurigan kacbadaayee qibladaaye loo tukadae dhisane halka kaaga muuqanaye madow ama marada madow ku daahan tahay ama ku dahaaran tahay gudow leeyahay albaabbuu leeyahay gudihiibaba jaanis u gala u helay qolkii gudihiisiibuu galay xaggee qaabilaya isagaa kacbadii ku dhex jire qofkii halkaa ku dhex tukanaya qofkii kacbada ku dhex tukada waman sallaa fi lkacba oo wastaqbala qaabila min binaa'iha dhismaheeda xaggeeda ila derbiye dhisan buu ku dhex jiraaye shaakhisan jidaaran shaakhisan bina'an shaakhisan dhisme taagan haabitan sugan qaadara hulutheey diraacin dhudhun saddex meelood loo dhigay labadiis baa taagan saxa salaatu kaa salaadiis waa saxaysa ilaa albaab bay leedahay albaabka haddii inta la furo haddaysan jirdiin yaraya asaas dhudhun saddex meelood loo dhigay labadiis aysan saa u taagnayn yaa uma asaxdeen marka derbiyadan kaloo dhisan oo dhan la geraya afarta derbi laakiin meesha furana albaabkaa haddaysan qadra huluthay diraacin meeshuu qaabilsan yahay dhudhun saddex meelood loo dhigay labadiis aysan kor u taagnayn ma asaxayso hadday u taagantahana waa asaxaysa waman amkanahu qofkii u suurowdo mushaahadatuha waman amkanahu waman qofkii amkana u suurowdo hu isaga maxaa u suuroobay mushaahada mushaahadadeedii arkideedii baaba u suurtagala inuu u jeedo oo arkayo qibladii iyo kacbadii taasaaba suurtagal u ah mushaahadataha baa suurtagal u ah mushaahadataha lam yuqallid cidna ma garba tabsado ha hebel baan ku raacay oo xagga u jeeday laga yeeli maayo isagaaba arki kara maxaa cid u weydiinaysaa adeeba kuu muuqan kadhae kacbadii wataa soo ma arki kadhid adigaba arag qaabil fa in cajiza hadduu ka cajizo arkidii akada wuxuu qaataayoo qabsadaa waajib weeyaane biqowli hiqatin mid lagu kalsoon yahay qowlkiis kaasoo yukhbiru u warrama hu qofkan can cilmin cilmi uga warrama ayuu qabsanaya qofkan maxaa ku dhacay uma suurtagala inuu arko wuxuu qaadanayaa qof isagu wax arkaya oo hiqa ah kaa warkiisa qofku doonaba ha noqdo waa inuu kufiqo yahay gaal iyo lama rabo faasiq iyo waaye qof aan qaan gaarinaya sida asaxa oo kaasi muxuu dhahayaa haadihi alkacbatu wataa kacbadii tani waa kacbadii ama wuxuu dhahayaa ra'aytu aljamal hafiira dad badanoo waxaan arkay yusalluuna lihadi ljiha dad badanoo halkaa u tukanayaan arkay waaye ama mixraab buu arkay qofkaani mixraabka masaajidku soo galay intou soo galo war qiblada xaggee weeye miyuu dhahaya mixraabkiinu halkaa ujeeda waa ujeeda halkaa ha u tukada mixraabka waxaa u bannaan bidix iyo midig xoogaa waa isku qaban karaa waa u bannaanta waajibna kuma ah meelkas allaale meeshay sugnaato nebi maxamed inuu ku tukaday calayh slat slaam wamaa habata anahu sal alla alay slam sallaa ilayhi meel allaale meeshay sugnaato inuu nabigu xaggaa u tukaday iyo meeshii la siman laguma ijtihaadi karo midig iyo bidix toonna waaye saxaabadu saasoo kale maaha laakiin nebiga haddee mar la caddaato halkan inuu saa ugu tukaday bes ijtihaad kama furna isagaa lagu raacaya ayb qofkaasi cilmi buu uga warramay kaasoo qabsanaya fain fuqida haddii la waayo qof u warrama ijtihaadda isagaa dadaalaya bidalaa'ili dalaa-ishuu ku dadaalaya dalaa-ishu waa adilada waxyaalaha tusinaya wey dalaa-il hadduu isagu ijtihaad samayn karo oo muxuu ku samayn karaa adilada qibladow yaqaan weliba qofku marka hore waajib waxaa ku ah inuu barto wujuub cayniya adilada inta daahirka ah meelsha uu degan yahay waa inaad taqaani qibladu dhankay kaa jidho hadduu safar gelayana safarkaasna dadka la socda ay ku yar yihiin dadka qiblada yaqaan yaa waa inuu barto qiblada dhanka ka jidho tuulooyin isku dhow dhow oo mixraabyo iyo masaajid laho oo ku raacayana ma leh haddii laakiin dad la socda qiblada yaqaan ama meel kasta masaajid lagu kalsoon yahay ka dhisan yahay waxba waajib cayniya kuma aha fardu kifaayo tacalumka hadduu ka tago caasi buu noqonaya ayib waxaa soo haray ijtihaadda bidalaa-ili sooma dhihin fain cajiza taasna hadduu ka cajizo muxuu uga cajizay licamaahu indhala-aantiis indhehi wax ugama jeedo aw amase camaa basiiratihi basiiradiisa la-aanteeda wey basar iyo basiiro sooma kala basiiradow la-i waay indhahaan muuqdo hawsan waxba uga jeeda ama wixii loo sheegay buusan waxba basiiray qalbiga wax ku qabtay waxba ma hayo waaye labada waa laba nicmo waaweyn indhaha iyo basarka iyo basiiradu ilaahay ha inoo taam yeela qallada markaa wuxuu qabsanahayaa hiqatan qof hiqa ah oo caarifan yaqaan ayuu qabsanaya caarif adilada ku ah kaasuu qabsanaya kaasaa dadaalaya fain taxayira hadduu wareero qofkii sallaa waa tukadaa kayfa shaa si allaala sow doono wayaqdii waana qalleeya meel uu u jeensa iyo meel qibla jidha waxba kala garan waayo waa wareer waaye hal marba suu safar aha magaalo saas uu dhex yimi ama meel u yimi ama diyaarad waddan uga soo dhex tuudh meel qibla jidha ma yaqaan meel shii meelshii uu rabo u tukanayaa waana soo celinaya yaqdi waa qallaynaya wayajtahidu waana dadaalaa likulli fardin faral kasa faral kasa waa dadaalaya ijtihaad xaggee kaa jidhaa xaggee ku aadanta dadaal buu gelaya fainta yaqana hadduu yaqiinsano alkhada'a gef fiihaa faralkii dhexdiisa salaaddii isagoo ku jira buu wuxuu hubsaday inuusan qibladii u jeedin midig iyo bidixii waxbay ka jidhaa ama kacba ha u muuqato ama mixraab iyo waxba arka muxuu samaynaya aw bacdaha salaaddii intuu ka baxay ayuu ogaaday dhanka u tukaday inaan qibladii jirin istaanafaha salaadda waa soo bilaabaya salaadda soo bilaabaya hadduu soo bilaabaya istanafahaa istinaaf buu samaynayaa waa soo cusub soo bilaabayaa wey wain tagayara hadduu doorsoomo ijtihaaduhu baa doorsoomay awal wuxuu u soo baxday dadaalkiisa qiblada inay halkaa jidho markaasaa waxaa u soo baxay misna inaysan halkaa jirin ijtihaadkiisi baa isbedelay hadduu doono salaadda ha ku dhex jiro waaye ilaa tii hore ta yaqana wou yaqiinsaday bay ahayd tan ijtihaadkii baa isbedelay xaggaa istiri maaha markii hore alleela xaggaan kala jidha camila wuxuu ku camal falaa bithaani ijtihaadka labaad fii maa midka dhexdiisa yustaqbalu fii maa yustaqbalu midka lasoo qaabilsanayo salaadan lagu jiro ragcadaha haray iyo salaadaha damboo imaan doona labadaba ijtihaadka dambou raacaya walaa qadaa wax qadaana ma ahanin lilawali waaye wax qadaana ma jiro tii hore ijtihaad ijtihaad laguma buriyo macnaha qadda ma jiro waa maxay xataa soo celin maayo wey xataa low sallaa arbaca rakacaatin biniyatin waaxidatin afar ragcadood buu tukanaya maalan duhur ama casr ama cishaa hal niya ama hal mar buu niyeysay afar jiho u kala tukaday qalla laguma leh halkaasaa qibladii jidhaabas jira ragcad markuu tukanayey baa waxaa usoo baxday ma jidha xaggii jidhaa soo xagga u jeensaday waa u jeensanaya moogta jidaadka dambe u qaadanaya soo laguma dhihin saa waxaa usoo baxday ragcaddii saddexaadna maya xaggii jidhaa soo ragcaddii saddexaadna xagga u tukaday tii afraad baa waxaa usoo baxday waxaano dhan hore inaan wax ka jirin xagga inay jidho gadaal soo xagga u jeensaday afartii ragcadood midba dhinacba u tukaday waa u jidhaa salaadiis qallana ma jidho ragcadihii hore lasoo celin mayo waxba lasoo celin mayo kii hore qalle ma jiro wey ashardu alcaashiru shardiga tobnaad oo shuruuddii ka mid ah isagana halkan baa laga sheegaya shardigaasi waa tarkul kalaami kalaamka ka tegiddiisa wey waa in qofku hadal iskaga tago isagoo salaad ku jira fatabdulu salaadu waa buraysaa binudqi xarfayni laba xaraf ku hadlidood laba xaraf buu ku hadla ow xarfin hal xaraf oo mufhimin macno fahansiinaya qi buu yihi qi waa hal qaf waa min alwiqaaya waa islaali wey ci buu yihi hal cayn waaye ama li oo min alwilaaya kullu macnay ku fadhiya hal xaraf oo macno la wey aw amase wuxuu ku hadlay mamduudin xarfin mamduudin xaraf la taagay ama la maday walow b waa hal xaraf hadda ku hadlo salaaddi waa burasa oo macno leh ama laba xaraf walow bitanaxnuxin tanaxnux ba allaha ka dhigo qaabka labada xaraf ku soo baxeen waa tanaxnux waa maxay qofka qufac iyo iyo wax saasoo kalea tanaxnux wakaa hindhisa iyo baa laba xaraf baa meesha ka muuqatay ama hal xaraf oo maclane wax ka qaalib noqdayo qof aan qufac kala joojinayn ama hindhisana ma aha dee waa ka buraysaa laa daruura ma jidhe laakiin qofka waxaana ka goy waayeen oo iska qixi qixi qixi leh dee muxuu samaynaya salaaddi uu iska tukanaya waaye qofka aan xogba ka hayn tanaxnuxaani inuu salaada burinayo jaahilka ka ah cududaar buu leeyahay wain kaana mukhaalidan lilculamaa culimadaba hala joogi jiro lianna dalika mima yakfaa cala alcawaam caamada waa masale ka qarsoon qufacaas iyo waxaas iyo warkamuu hayo culimaba ha ku dhex jiri jira masale qarsoonaanka dhawey waa la iskaga cududaaraya laakiin hadda ha barto walow bitanaxnuxin ha ku yimaado ow iyo waikraahin biikraahin walow biikraahin ikraah waa maxay waa lagu khasba waryaa khasab kelimadaa ku dheh ama labadaa xaraf ku dheh iyo wadaxikin qosolba ha ku yimaado wa bukaain oohin ilaahay dartiiba hadduu doono ooya xuruuf baa laakiin iska muuqato wa aniinin taahba ha ku yimaadeen labada xaraf ya taah bay ku yimaadeen aakhira cabsideed buu la taahaya ama wax la mid ah iyo wa nafkin afuuf min alfami afka ka ahaaday fuuftaan oo yihi dee fuu hadduu dha fa iyo waxbaa soo baxaya laba xaraf waxaanu ku dhawaaqay baaba xuruuf ka dhex muuqanaysaa waaye afkaa neefta ka timid baaba xuruuf ka ka timid xaraf macnale ama laba xaraf nafkin min alfami kayd afka xaggiisa aw ilanfi sanka dee sankaas way adagtahay si maarata wax kolleyba uga yimaadaan oo waxa weeye neeftii waa ka imaanaysaa iyo hawadii laakiin xuruuf inay ka daahirto waa adagta shay doonaa ha ku yimaade salaadii waa ka burisa wa yucdaru waa loo cududaaray fii yasiiri lkalaami hadalka kiisa yar hadal yar waa maxa lix kelimo baa lagu qadaray xadiidkii dulyadayn intuu ku yimid oo kale hadalka kiisa yar in sabaqa lisaanu carabkiisu hadduu u sabqo carabkaa iska aaday ow nasiyaama waa halmaamayba inuu salaad ku jiray ow jahila taxriima xaaraam inay tahay buu ka jaahil ahaada waxaanu la yimid inay xaaraan ka tahy ama waa ogyahay laakiin inay salaaddu ku burayso ma oga qof baa maalan de wuxuu ogyahay khamrada in la cabo inay xaaraam tahay laakiin wuxuusan cilmi u lahayn haddii la cabo xad inay meesha imaanayso khamraysaha khamrada cabay xad lala dhacayo ila xad bay leedahay khamradani mogto xad bay leedahay waa la xanuujinaya tiro go-an baa lagu dhufanaya u noqono maya marka badanaaba qofkani marka xadda ma ogeyn laakiin khamrada xaaraan inay tahay waa ogaa soo ma dhihin waa la xadaya mar hadduu ogaada in la cabo inay xaaraantaha wax ka imaanayan inuu ogaadaa la rabi ayb wa huwa qariibu cahdin bilislaami owna ow jahilata taxriimka waxaa jaahil ka yahay walxal huwa qariibu cahdin zamankiisu ku dhow yahay bilislaami islaamnimadu waa dhow soo galay maba ogaan karo waaye xaaraam noqoshadan hadalkan ma u ogaan karo aw amase nashaa wuxuu ku soo barbaaray bibaadiyatin oo baciidatin ka fog can ilculamaa'i baadiye dhaga xidhan dadkaa dhaga xidhane dad dhaga xidhan meelay joogaan buu la joogi jira baadiyahuu isaga wax ma qabee dadkaasu ku dhex noolaa weligiis cilmi iyo meel wax lagu hayo iyo waxba ma oga aw xasala waa xasilay xarafkan soo baxay iyo xarfeynkan bihalabati daxiikin qosol qaalib noqoshadiisa ow kayrihi keyrkiis qosol baa ka qaalib noqo waxaasoo dhan baa salaadi ku burasa walaa yucdaru waaya marka day midda hore waa yucdaru waxaa loo cududaaraya hadalka kiisa yar haddii carabkiisa u sabqo taas waa cududaar bay lahay waa masalo ama ku burimaysa wey kuwa ama jahilo taxriima ama waa halmaamay ama taxriimku jaahil ka yahay waana qof goordhow soo islaamay ama baadiye culimmada ka fog yaa ku soo barbaaray waaye waa jaahil macduura midka la yidhaahdo cududaar buu leeyahy ama qosol baa ka qaalib noqdee wax la mida kuwaas o dhan cududaar buu leeyahy salaaddii ka buri mayso kuwaas hadda cilmigii m waxa wey meesha culima joogina cilmigiiyo duuban buu qofku helayaa oo gaaraya meel hadda cududaar inuusan yeelan baa laga yaaba waxaa u sahlanaan ka dha inuu salaadda wax ku budhay sida loo tukado oo u qaato duubanba uu heli karo inuu dhegeysto waaye ama meel kasta qof laga helo culimaam ama meel u dhow walaa yucdaru loo cududaari mayo loo garaabi mayo fi lkaiiri inta badan bi haadihi lacdaari cududaaradan hadda la ogaaday inta badan intooda hadday tirada ka bataan laga yeeli maayo waaye qofkan qufcu ka joogsan waayo aan kala hakin karin isagu waxa weeyaan waktigii markuu gabagabada ah inta tukaday salaaddii waktigeedii baa soo galay waa baxaysaa haddii kale waa ku tukaday maanta oo dhanna saa qufacaas xuruufta ka daahiraysoo la imaanayay waa tukanaya salaadna ka burmayso soolon celin maayo marka cududaaradan hadda loo garaabay hadday tirada ka bataan garowsho heli maayo ilaa waktiga inay ka hadha mooyaane qadar salaada keliya ku filan waa kaa hoose u kaaga qoraya wa yucdaru waa loo cududaarayaa fi tanaxnuxi tanaxnuxa haddoo w lama yidhaahdo maxaa maxaa yeelay waa litacaduri lqiraa'ati qiradii cudurtowgeedii qiradii alwaajibati waajibtay qirada waajibtay salaadda waa waa maxay waa faatixada adkaarta waajibtay allahu akbar iyo ma garanaysa atixiyaadkii iyo faatixadii iyo maba akrin karo waa ka xiranta jiq buu noqday hadduu tanaxnaxo yidhaahdana waa u furmaysaa waa cududaar buu leeyahy wuu dhahaya qirada waajibkaa way laakiin sunnayaal iyo dadkii codkii maqashiin waaya aan tujinaya iyo taas tanaxnux iyo qufcayo la imaan mayo waajib maaha taasi mogta maqashiintaasi waxaas walow nadaqa qofku hadduu ku hadlo binadmi lqur'aani qur-aanka nadmigiisa qur-aankiiba ku nadmigiisa ku dhawaaq biqasdi tafhiimi fahansiin qasadkeed isagoo tukanayaa gurigaa u xirnaaye qof baa ku soo garaacay gow gow gow markuu yidhi qur-aan buu akhrinayey qur-aan buu akhriyey udkhuluuhaa bisalaamin buu yidhi walaa tiri ma soo galnaa udkhuluuhaa bisalaamin buu yidhi kanad waa qof wax garan kara laftiisu wuxuu garanaya qofka inuu tukanayo soo galana la yidhi ama qof baaba qiradii ku istaagtay imaamkii baa garan waayey so waa u furo muxuuna ugu furay ufurid buu niyeystay ow adlaqa waa iska idlaaqay waxbaba ma niyeysan badala salaatu intaasoo masaleba salaadiisu waa budho laakiin hadduu markuu imaamka u furayey tilaawo qur-aan niyeysto ama dikri dhib ma leh imaam baa hadda salaaddii la jahray allaahu akbar ama mubaliqiiba allaahu akbar takbiiradii ka dabale wuxuuna isleeyahy ummaddaa dambe gaarsii ogeysii ama dikri ba u jeedaa marka fiiri ama imaamkiibaaba loo furayaado ama qofku wuxuu u leeyahay dikri iyo iclaam wada jira dhib dhib ma leh qofka jaahilka isaga waa loo cududaaraya wa in kaana mukhaalidan lilculamaa'i waay allah akbar kase markuu leeyahay kan dadka iclaamka gaarsiinaya mar kasta dikri macal iclaam waa inuu niisto takbiir kasta hadda waay iyo wixii la mid a walaa tabdulu ma budho salaadu bidikri ku burimayso dikri iyo waducaa'i duco bilaa khidaabin ah khidaab la-aan isagousa cid la khidaabaynin ilaahay iyo rasuulka hadduu la khidaabay waa la ogolyahy calayh isalatu wasalaam marka dikri iyo duco la yimid cidna lama khidaabin tacliiqna ma samayn allahuma kfir lii in aradta ilaahu ii dhaaf haddaad doonto iyo lama ogola walaa bitalafudina ku burimayso ku hadlid biqurbatin qurbo lagu hadlay kal cidqi iyo wanadir iyo wixii la mida weeye qurba waa maxay horta ramligu wuxuu leey waa ku buraysaa inta badan wixii nadri tabarurka ka soo haray waay kalcidqi wasadaqati walwasiyati waxa weeye qofkii salaad buu ku jiraa wuxuuna ku hadlay qurbo cidqi iyo nadar iyo waxbuu ku hadla khidaabna lama imaan ilaahay hadduu ishaafiyo addoon inaa xoreeyaa laygu leeyay maxay noqonaysa salaaddi waa ku buras tacliiq baa layidhi walaa bisukuuti ku burmaysa salaaddu aamuska adawiili dheer oo bilaa cudurin ah aamus dheer buu la yimi waana cududaar la-aan salaaddii buri mayso waay walaa tabdulu daasi la wada socotaa qof baa salaaddii isagoo tukanaya ku dhex gamay waa qofkii tarabuca afargeeska u fadhiyey hurdadu dee wes weesadii burin jidha moogta laakiin qofkii weese qabo saan u fadhiyay saa ku gamay miyaa wax ka buraya waa maya markaasaa ninkaan aamuskiisi baa dheeraaday rugniguna rugni qasiira ma ahayn salaaddii kama burin wayusanu waxaa la suneeyey liman qofka naabahu shay-un shay soo horaro shay ku yimaado shay asiibo fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda an yusabbix allaha tacala ilahay inuu tasbiixsado in kaana rajulan nin hadduu yahay salaaddii khalal waxbaa dhex galay haye dadku waa yaqaanaan subxaana allah waaye ilahay u tasbiixsanaya laakiin maxaa la yeesanaysaa dikri ilaahay imaamka baraaruji kaliya ha isdhihin taasaa khataro dadku inta badan hadda u jeedaan waaye dikri iyo baraarujin wada socoto waa lagu ogolya dikri kaliyana waa lagu ogolya laakiin baraarujin keliya maya wa tusafiqu lmaratu haweeneyduna waa sacbo dhabanaysaa waxaa weeyaan sacbada isku garaacanaysaa bidarbi kafin kafka ku dhufashadiisa calaa dahri ukhraa kan kale dhabarkiisa labada calacaloodyan laisku dhufanay waxaw kan kale dushiisa ha ku dhufato suurooyin baa ka yimaadee suurooyinkaa ka yimaada kii la kii la doonaba iyaguna hadday tirada ka bataan dee salaaddii burinaya waa ibnu xajarkaa qabe waay wuxuu yidhi ashard اlxaadi cashara kan koob iyo tobnaad tarku afcaali اkaiirati afcaasha badan ka tegiddeeda wey dhaqdhaqaaq badan falow zaada hadduu qofku ziyaadiyo rukuucan rukuuc dheeraada ow kayrahu kayrkiisa oo min alarkaani اlficliyati arkaantii ficliga ahayda badalat salaada waa badalat waa badhay wey in tacamado hadduu kaso kas hadduu rukuuc kale ula yimaado ama sujuud saddexaad wax kama jiraan wey salaadiisu haddaysan kas ahaynsa mada waay waa budhay weeye waay hadda qofku markuu atixyaadka iyo u kacayo inuu saas wejiga ugu sii dhoweeya dhulka oo lama rabo waay wuxuu sii kacayo saa hadduu usii farsay si qof sujuudaya in tacamado taasna halkaasaa la dhig wuxuu ku xijiyey ow amase facala wuxuu sameeyey alaaثata afcaalin afcaal saddexa mutawaaliyatin xiriidha saddex dhaqdhaqaaq ka alaaa khadawaatin waaba saddex tilaaboo kale waaye ow amase xakaatin xoqyaal xoqid fii khayr iljarabi cadho keyrkeed qof cadho iyo isnidaamis iyo xanuun inta ku dhacay isxoqaya maaha qofkaasaan gacanta meesha ka ilaalin karin markaasoo xoqitaan badan bu iska samaynay sida hadda dadku markay galaan bay iska xoqanayaanoo gacanta hadba meel la aadayaanoo hadba dhan isku qalloocinayaan haasoo dhan salaadii xumaynaya waay aw habata wathaba waa booday wahbatan faaxishatan bootin foolxun aw daraba waa garaacay darbatan mufridatan garaac xadguduba badalad waa budhay salaadii sawaan waxaa isku mida kaana caamidan haya mid u kasaya amnaasiyan mid halmaansan mar haddaa salaada allah akbar dhada waa la silaashaa dhaqdhaqaaq iyo xagga marada saadha iyo xagga ujiid iyo xagga qoxooq iyo xagga gacanta la aad iyo xagga lugta u dhaqaajiy waxaas dhan waa la joojiya salaada dhaqdhaqaaqeeda waxaan ahayn waa inay iska ilaaliso waay marka gacanta hadduu inta saa qaado misna soo celiyo koo baa loogu tirinaya laakiin lugta hadduu ta qaado waxa weeye lugta kale ka daba lug hadduu qaado waxa weeyaan iyadu waa waa labaa loo tirinaya laakiin gacanta tow saa yidhi isagoo aan meel saarin saas markuu yidhi isla markiiba soo cesho waa kow hadduu meel saaro ku xasisho misna la soo cesho labay noqonaysaa ayb marka qofkan xakaad xoqayaalka isxoqaya waxaa xoqmaya waa faraha keliya o dhaqdhaqaajinaya meel yaroo farta keliya saa far ugu mudaya hadday gacantii kafkii la xoqayaan gacantii la dhaqdhaqaaqayso waxba kama jiraan wey salaadii waa badh waay ilaa qofkaas dee sabri waaye oo xanuunku haya mooyaane wuxuu ku sabri waaye qaba bootinna hadda bootin oo dhan baaba iska fool xun salaadiina waa burasa ayib wax kastoo cayaar yar hadduu salaadda soo ku dhex jiro u qasdo salaadda waa waa ka burasa walaa yaduru dhimale xarakaatu khafiifatu xarakaad fudfudud dhaqdhaqaaq faraha ah wa in kaurad haba badato ka taxriikil asaabici waa faraha dhaqdhaqaashintooda waxdaa xaali keligood yihiin faraha keligoo dhaqdhaqaashinaya waa kafkii iyo gacantiina waa xasiloonta waa qof carabkiisa dhaqdhaqaajiyoo kale salaadiisa waa caadi waay ta carabka hadduu inta soo bixiyo oo dhaqdhaqaajiyo iyo xabadhi malaa laleeyahy ahaani cashara kan labiyo tobnaad tarkul akli ukli cunidka ka tegiddeeda iyo washurbi cabidda fa in akala hadduu cuno ow shariba cabo qaliilan wax yar buu cabay ama cunay naasiyan xaaliya mid halmaansan ow jaahilin ka jaahila bitaxriimi xaaraan ahaashihiisa lam tabdul salaatu salaadiisu buri mayso waana jaahilkii macduurka ahaa oo cududaarka lahaa wax badanse hadduu cuno ama cabo hadduu doono jaahil ha noqdo ama naasiye waa buriy salaada ahaali cashara kan saddex iyo tobnaad allaa yamdiya waa inuusan tegin ruknun rugni rugnigaasoo qowliyun qowli loo nisbeeyey qowli waa maxay kan afka laga akriyo ow amase ficliyun rugnin oo ficliyun waa inuusan tegin maca shaki shakin maceed lagu shakisan yahay uu ku shakisan yahay fii niyati taxarumi soo xirashada niyadeeda ma kuu xirantay niyadii ma niyeysatay mise maada niyeysan allahu akbarti sax ma u tiri mise maadan hadduu weli shakisan yahay sidaasna rugni qowliga uu ku dhammeeyo faatixadii ku akriyo ama ficliba ku daro waxa weeyaan waa bes weeyaan waa inuusan kaasi tegin ow yaduula maba tegine allah yaduula waa inuusan dheeraan zamanu shaki shakiga zamankiisu haddii kalena muddada shakigaas uu ku noqnoqonayo muddo dheer waa inaysan noqon waay marka meesha maxaa soo baxay rugni baa tegey salaaddii waa budhi isagoo weli niyaddii ka shakisan ama zamankii baa dheeraaday yuusanba rugnigii taam yeeline iyana waa budhi waay xilligu shakisnaa wuxuu akhriyey waa inuu soo celiyo xataa haddaan zamanku dheeraan araabic cashara allaa yanwiya waa inuusan qofku niyeysan qadca salaati salaada goynteeda ow yataradada waa inuusan noqnoqon fii qadcaha goynteeda hadduu niyeyso salaada iskaga bax ama uu ku noqnoqdo ma goysaa ma ka baxdaa ma ku jidhaa ma dhammaystirdhaa waa u dhammaatay iyo taa waa inuusan samayn wey hadduu saa sameeyo waa budho alkhaamis casharana cadaamu tacliiqi qadcihaa haa oo salaada goynteeda ku xirideeda la-aanteed salaada goynteeda waa inuusan ku xirin bishayin shay salaadda inuu gooyo waa inuusan shay ku xirin haddaan diyaaradan raaci lahaa timaado intaan anoo salaada ku jira diyaaradan raacaya hebel hadduu yimaado salaadda waa ka baxaya salaadda anoo ku jira hadday waxaasi dhacaan ama anuu intaan salaada ku jiro haddii roob igu yimaado waa ka baxaya shay buu ku xira haddaysan maba xirminba haddaba ma xirmin maba jidhaba kaas horena waa la mid salaadda goynteedu marka horeba niyeys haddaysan xirnaynba taradada fii qadcaha ma ku jidhaa mise waa ka baxdaa waxbaba kama jiraanba haddaysanba waxba u xirnayn salaadba haddausan haynba macnaha qofkan isaga ah saasaa xaalkiisu noqonaya ayb ilaa niyo go-an baa la rabay qofkan xataa shayga hadduusan imaan ku xiray laakiin yidhi shaygaa hadduu yimaado salaadda waa ka baxaya maba jidhaba xataa haddaan shayga imaan wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab